waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali markaad astareeliya soo degto barashada luqadda ingiliishku waa lagama maarmaan si aad shaqo u hesho ama bulshada guud aad ula xiriirto mehako obadula waa qaxooti ka yimid dalka afghanistan wuxuuna aaminsan yahay in noloshu aad ay ugu sahlanaan lahayd dadka soo galootiga haddii ay luqadda ingiliishka oo ku filan ku hadli lahaayeen inaad socsocon karto inaad adeegyo heli karto inaad dadka kula hadli karto dhammaan waxyaalahaas waxay muhiim u yihiin nolol maalmeedka qofka marka ma aha in qofku australia uu dego oo keliye waa in qofku la qabsado marka wakhtiga dheer waa inaad shaqo hesho si aad shaqo u heshana waa inaad wax qori karto waxna aqrin karto waa inaad wax barato waa inaad luqadda ku hadasho waa inaad markaasi xirxibad yeelato wuxuu intaa ku daray in luqad la-aantu abuurto caqabado hortaagan qaxootiga iyo soo galootiga dalka ku cusub soo galootiga iyo qaxootiga intooda badan waxay la yimaadaan heer wax qorid iyo wax akhris oo aad u yar waxay soo mareen xaalad suuq shaqo oo adag luqad la-aanta ayaa ka dhigta kuwo ka maqan shaqooyinka shirkadaha waxaana ula jeedaa inaysan xataa dacwoon karin ma yaqaanaan sida wax looga dacwoodo codkooda xataa kor uma qaadi karaan maheko abdullah ayaa ingiliish fiican ku hadli karay markii uu afghanistan ka yimid laakiin kuwa u baahan inay ingiliish aasaasiya bartaan waxaa jira barnaamijka ingiliishka dadka waaweyn ee loo yaqaano amab katerina devlin waa maamulaha howlaha adult learning australia waxayna sharaxaysaa waxay tahay hay-adani barnaamijka baridda ingiliishka soo galootiga wuxuu bixiyaa koorsooyin luqadda ingiliishka ah oo la siiyo soo galootiga xaqa uleh iyo dadka bini-aadanimada lagu keeno dadka xaqa uleh waxaa la siiyaa shan boqol iyo toban saacadood oo luqadda af ingiliishka oo lacag la-aana waxaana loogu talagalay soo galootiga in looga caawiyo dalka inay la qabsadaan oo degaan barnaamijkan waxaa la siiyaa dadka dalka ku cusub ee deganaansho joogtada la siiyey qaxootiga iyo weliba dadka haysta fiisooyinka qaar ku meel gaar ah waxaana laga bixiyaa dhammaan australia oo dhan dadka xaqa u yeeshana waa u lacag la-aan haddii ingiliishku kuu bilaaban yahay oo aad u baahan tahay inaad sii kororsato oo aad barato qoraalka iyo xirfad aad shaqo ku hesho waxaa kuu furan barnaamij kale oo la yidhaahdo skills for education and employment program oo loo soo gaabiyo c waxaa jira barnaamij kale oo la yidhaahdo c c wuxuu bixiyaa barnaamijyo luqadda ingiliishka ah iyo qoridda akhriska iyo weliba xisaabta waxaana gaar ahaan loogu talagalay dadka shaqadoonka ah dadka xaqa u leh waxaa la siiyaa siddeed boqol oo saacadood oo ingiliish akhris qorid ah iyo weliba xisaab lacag la-aana waxaana si gaara diiradda loogu saaraa dhanka shaqada koorsooyinka luqadda waxaa laga bixiyaa xarumaha bulshada iyo goobaha waxbarashada dadka waaweyn oo ka caawiya dariiq ay ku gaaraan dadku koorsooyin xirfado lagu baro mar dambe waxbarashada dadka waaweyn waa mid sida hadba ugu habboon qofka lagu bari karo ardadu qaarkood waxay casharada ku qaadan karaan fasalka ama waxay ku baran karaan iyagoo aan fasalka tegin oo casharada loo diro waxayna baran karaan si buuxda ama full time ama part time maalin amaba habeen inta badan waxay leeyihiin xarumo caruurta lagu hayo rochel beaty waa madaxa amab kana tirsan melbourne polotechnic halkaasoo afartan iyo shan boqolkiiba ardadu ay ama ku dhasheen dalka dibaddiisa ama waalidkood ku dhashay xarumahan casharada bixiya intooda badan waxay leeyihiin ama jooga shaqaale laba luqadood ku hadla oo ka caawiya dadka cusub inay marka hore la soo xiriiraan oo ay afkooda ku hadlaan si loo humiyo in macluumaadka ay u baahan yihiin lagu siiyo afkooda inta badan xarumaha amab waxaa jooga dad tabarucaad ku shaqeeya oo caawiya dadka cusub oo luqadoodu ingiliishka uu hooseeyo waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali